madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dalka soomaaliya uu door muhiim ah ka qaatay dib u dhiska iyo sidoo kale horumarinta qaaradda afrika isaga oo xusay dadaallo ay ka mid ahaayeen heshiiskii muqdisho declaration oo ay ku yeesheen caasimadda muqdisho dalalka midooda afrika waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay kaalin muhiim ah kaga jirto dowladaha afrika
soomaaliya waxay taariikh dheer ku leedahay dib u xoreyntii qaaradda afrika kii iyo sideeameeyadii wadamadii afrika ee halgamaya beriga ayay hormuud soomaaliya ka aheeday xoreyntoodii runtii qayb weyn ka qaadanay kii waatii shirkii midooda afrika lagu qabtay xamar muqdisho declaration waatii laga soo saaray oo dhammaantiis intiisa badan ku jihaysneyd xoreyntii afrika taariikhdaas ayaa soomaaliya afrika ayla leedahay chairpersonka cusub inuu taariikhdaasi xushmeeyey soomaaliyana uu soo booqday aad ayaan uga mahad celinaynaa dhanka kale maxamuud cali yuusuf guddoomiyaha midooda afrika ayaa tilmaamay in ay soomaaliya qayb ka qaadatay dibudhiska qaaraddan afrika waxaana uu tilmaamay in ay garab taagan yihiin sidii soomaaliya ay u samayn lahayd soo kabasho ballaaran ururka midowda afrika waxaan u jadiidinaynaa cahdiga aan leenahay soomaaliya aan isgarab taagaynaa wixii dadaal iyo itaal iyo karti iyo maal ay ururku leeyahayna waan la garab joogsanaynaa liinna waxaan dareensannahay soomaaliya taariikh ahaan kolka la eego aad iyo aad bay wax u tartay qaaradan baa wax u tartay ururadii berigaa jiri jiray gubano badoonka ahaana soomaaliya taageeri jirtay soomaaliya waxay ka qayb gashay dhexdhexaadis badan oo kaga qabo toddobaataniyadii ilaa maanta soomaaliya waxay leedahay door asaasiya door fiican oo maanta lagu ixtiraamo kolkaa annagu haddii aan maanta aan ku horeynay soomaaliya waa abaal celinun baan u joognaa meesha sidii runta abaalkaabaan celinaynaa
hadalka labadan mas-uul waxa uu imaanayaa iyada oo guddoomiyaha midooda afrika maxamuud cali yuusuf uu soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaana ay sheegeen labada mas-uul in ay diyaar u yihiin jadiidinta ama cusboonaysiinta dadaalada midowda afrika uu ku garab istaagayo dalka soomaaliya